bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacaddii isnaay ee magaalada jowhar qodobada aad ku maqli doontaan hadduu rabi raalli ka noqdana waxaa ka mid ah diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan oo laga dareemayo suuqyada magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle beeraleyda gobolka shabeellaha dhexe oo dalbaday in laga taageero caratuurka goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle ka hor xilli tacbeedka goga shilla khasaare geystay oo ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer xubnaha sarifka suuqyada iyo cayaaraha ayaad sidoo kale warkeena ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana waxaan idiinaynaa faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayo dad ku geeriyooday roobab mahiigaan ah oo ka da-ay waddanka induneesiya
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronafirus ama covid toban ee sagaal uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafa haddii aad safartay ama aad dhex gashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay covid toban iyo sagaal waxaad dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoon lahayn wax calaamad ah dadka kalena aad u gudbin karto qaad tallaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaco fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiro maaskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si joogta ah u dhaq gacmahaaga haddii aad awooddo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaara u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faahfaahin intaasi dheer mar warba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda covid toban iyo sagaal
intaas waa qaar ka mid a qodobada warka subaxnimo idaacaddii isnaa ee magaalada jowhar waa isniin taariikhdu waxay ku beegan tahay shanta bisha abril sanadka laba kun kow iyo labaatanka saaxiibayaal u diyaargarooba maqalka warkaas oo dhammaystiran anigoo cusmaan cabdalle ayaana halkan idinkala socodsiinaya aan ku horeyna ee diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada jowar ee caasimada dowlad goboleedka hiirshabeelle sida warkan ay kusii faahfaahinayso xaliimo cali ibraahim
waxaa si weyn suuqyada magaalada jowhar looga dareemayaa u diyaargarowga bisha barakaysan ee ramadaan iyadoo suuqa laga dheehanayo mashquul badan haddaba ganacsatada ku dhaqa magaalada jowhar ee iibisa raashiinka khutul daruuriga ah ayaa waxay reediyo isnaay kaga warbixiyeen sida ay uga diyaargarooween bisha barakeysan ee ramadaan
si wacanoo lagu diyaargarooba laakiin inkastoo dadkii masaakiinta ah oo dadkii dibadaha soo caawin jiray oo ayaga koronavirus la shaqaysala xoogo macnaha mataqaanaa waa gaabisaa jiro maciishadan xoogo kor u socdaa jira sida saliidoo kaleete iyo maxaan ku yidhahdaa baastadoo kaleete baastooyinka horta xamar waaba laga leeyahay inta kale xoogo waa iska xoogo bariiskoo kaleete adiga kor u socdaa jira xoogo sidii hore waxbaa ku darsamay dhanka kale ganacsatada ibisa alaabta maacuunta ayaa iyagana dhankooda sheegay diyaargarowga ku aadan bisha barakeysan ee ramadaan waxaa udhexeeya marka hore caadi maacuun iska caadi aa la gadaa laakiin hadda markii oo ramadaanka aadaa lagu soo diyaargaroobay garaafaday cabitaanka way kala duwan yihiin noocyadaas qaar soddon doolar qaar labaatan shan qaar toman shan waxba siyayihiin waxaan soo dhaweynaynaa bishii ramadaan aad iyo aad ayaan ugu qanacsannahay waanu ku faraxsannahay maxaa yeelay bishaanetay wax badan ayaan sugnaay suuqa gobolka shabeellada dhexe ee degmada jowharne aad ayuu isku sii bedelayaa ganacsigiioo soo kordhaayo maashaalaaada loo dabaaldegooyaa ina ramadaanka la soo mahdo ilaayira aad iyo aad maashaallah suuq sida hore wuu iska bedelay oo socdaadhaqaaqiisa aaduu wanaagsan yahay maashaallah dadkii ramadaanka waa soo dhaweeyan maacuun waa gatooyin marka waa la gadanayaa maashaallah waa la rabaa ina insha allah la soomo waa loo diyaargalowaya maashaallah tabaarka aad aad loogu diyaargaroowaya maashaalla dhaqdhaqaaq suuqa u jeedaan ramadaanka qaabkii uu soo dhaweyn lahay ayaa lagu sii wajahayahay cumri dheer cibaado suuban allah nagu gaarsiiyo cumriga ka dhimanaya laakiin insha allah suuq waa u jeedaa qaabkiisa ramlaan waa lagu diyaargaroobaya aad iyo aad aan- aad iyo aad aan ugu diyaargaroobayna ramlaanka Fa- farqa aad iyo aad weynaa ugu dhexeeya waa hadda ramlaanka hore iyo ramlaankan isku mid maahan maasha allah midkaan hadda dadka aad iyo aad ay ugu fircosan yihiin dadkan waxaa u malaysaaba inay ramlaanka dhararayaan iyada uu fooda inagu soo hayo bisha barakeysanay ramadaan ayaa waxaa sare ukac laga dareemaya raashinka qutul daruuriga ah taasoo dhibaato ay kala kulmayaan dadka danta yar ee aan awoodin inay iibsadaan raashinkaasi
aaday umahadsan tahay xaliimaha oo warbixintaasi nala socodsiinaysay bal markan shil khasaare geystay ayaa waxa uu ka dhacay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer shilka uu geystay khasaare dhimasho iyo mid hantiyadeed ayaa waxa uu xalay ka dhacay mid ka mid a xaafadaha magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ee deegaanada maamulka somalilan shilka ayaa waxa uu yimid kadib markii gaari langruser ah uu jiray mootabajaaj maraysay xaafada briishka deero ee magaalada burco waxaana halkaasi ku dhintay wadihii mootada oo lagu magacaabi jiray cabdicasiis saciid xasan wararku waxa ay sidoo kale intaasi kusii darayaan in burbur xoogan uu markaasi kasoo gaaray mootada iyada oo markii hore dhaawac ahaan loo qaaday wadaha moota bajaajka balse markii dambe uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka ee somalilan ayaa tegay halka shilka uu ka dhacay iyaga oo gacanta ku dhigay xabsigana dhigay wadihii gaariga langruserka ahaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanada somalilan kusoo badanayay jilalka gaari waxaana shilkii ugu dambeeyey ee ka dhacay ku geeriyooday shacab iyo askar intuba beeraleyda gobolkan shabeellaha dhexe ayaa waxa ay maamulka hirshabeelle ka dalbadeen in laga taageero caratuurka goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle si ay ugu dhiiradaan in mar kale ay dib beerahooda u tabcadaan cabdiweli axmed hilowle ayaa warkanna sii dheeraynaya waxaa jira tuulooyin badan oo iminka isku diyaarinayo xilibeereedka kuwa si ay u dacbadaan dhulbeereedkooda maadaama inta badan ay ku nool yihiin wax soo saarka beerahooda balse beeraleyda tuulooyin qaar ayaana awoodin in xilligan ay tacbadaan beerahooda sababo la xidhiidha goobihii uu ka fatahay webiga shabeelle oo aan weli lagu samaynin wax caratuur ah sida uu sharaxayo ismaaciil yoonis oo ah gudoomiyaha tuulada mareerey
diyaargaroobayaan ileen tana maba hayaanbo ileen hadday beertiina ay tacab rabto ee haddii la tacban hubigii au soo baxaayo anaga diyaargarow xilligiisa waa joognaa laakiin maskax wax ku diyaargarayno ama tacab ku qabano anba haynanba hubigaasoo meelna laga saarin anaga tacab maba qaba karnabo niyow dadka waxay ku noolaanaan horta wuxuu ilaahay siiyo shaqo iyo meelihii kaloo wax ka heli karaanay tabar anaga hadda aan huu ku guurno uma dhamo xaaladayna xaalad oo ma aragtay alsad nagu qudbayn sidoo kale gudoomiyaha waxa uu tilmaamay inay jiraan in xilbeereedyo badan aysan tacbanin dhulbeereedkooda isagoo codsi u jeediyey mas-uuliyiinta gobolka iyo kan hirshabeelle saddex fasal afar fasal lacag lagu leeyahay ee qofkii lacag lagu sii haysto deen lagu sii qabsanayo barus wax ku tacbada balaheen makiinkii laga sii yeelanin hugina uu siina sii yahay marka taas dadku waxaa saacaas u fudud inay iska dhexulgoostaan inay iska shaqaystaan oo iska shaqo tagaan oo meelahooda kale iska iska aadaan ilan ma bahaayaanba maskax ma bahaayaanba ay wax ku tabcaanay bahayninba in la hubigayaabo ma aragtay een hadda haddaan cirka waa gocoy ama waa- waa birqoohaya hadda dis imaado waadig imaado sideedii u soconayaan marka tacabkaas waxaa lagu jira ama dowlad hirshabelle ha noqoto ama hay-adaha kale oo caalamka ha noqdaan dad anaga na caawiyo inaan helno ma ogiye anaga tacab ma qabsan karno waxaan ku tacbanana ma haysano bulshada ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa cabsi ka muujiyey goobaha uu ka jilicsan yahay webiga shabeelle xilli la filayo inuu biyo keeno webiga shabeelle waa hagaag saaxiibayaal weli warka subaxnimo idaacadii isnaa iyo magaalada jowhar ayaad la socotaan bal markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta sarifka iyo suuqyada maryamo sheekh cabdi ayaana la diyaara mahadsanid cismaan cabdalle cismaan lacagta sarifka suuqyada magaalada jowhar saaka waxaa la kala siisanayaa gaqabashada waxaa la kala siisanayaa boqolka doollar laba malyan shan boqol iyo sagaashan kun bixintuna waa laba malyan iyo lix boqol iyo toban kun oo shilin soomaali ah kontonka doolar waxaa la siisanayaa qabashada malyan laba boqol iyo sagaashan iyo shan kun halka bixintuna ay tahay malyan iyo saddex boqol iyo shan kun oo shilin soomaali ah kiilada sokorta waxaa la kala siisanayaa sideed iyo toban kun kiilada bariiska buurbuurkana waxaa la kala siisanayaa shan iyo toban kun kiilada burka waxaa iyadana sidoo kale la siisanayaa shan iyo toban kun oo shilin soomaaliya saliid cadayda kiiladeeda waxa ay maraysaa soddon iyo toddoba kun oo shilin soomaaliya labaatanka kilograam ee saliidda ayaa maraysa toddoba boqol oo kun oo shilin soomaaliya halka burka sidoo kale isaguna uu marayo kontonkiisa kilograam toddoba boqol shan iyo labaatanka kilograam ee burkan waa saddex boqol iyo konton kun oo shilin soomaali ah loorka sokorka waxaa la kala siisanayaa sideed boqol oo kun oo shilin soomaali haafkiisuna waa afar boqol oo kun oo shilin soomaali ah baastooyinka ayaa laga laayahay magaalada jowhar baastaheella waxa ay maraysaa kaartoonkeeda laba boqol iyo labaatan kun makaroni hom waxa uu marayaa laba boqol iyo soddon kun oo shilin soomaali ah kiilada baastaheella waxaa la kala siisanaya saddex iyo labaatan kun kiilada makaroniga ee homna waxaa la kala siisanaya afar iyo labaatan kun halka ee baasto yinka dheerdheerka iyaguna laga laayahay magaalada jowhar sidoo kale saliid macsarada ayaa kiilada waxa ay maraysaa konton iyo laba kun oo shilin soomaaliya nuskiiladu waa toddoba iyo labaatan kun halka rubuc uu marayo toddoba kun labaatan iyo toddoba kun rubucu waa afar iyo toban kun haafka saliid cadeydana waxaa la kala siisanayaa toddoba kun oo shilin soomaaliya bariiska cadka ee dalka ayaa la kala siisanayaa kiiladiisa saddex iyo toban kun oo shilin soomaaliya nuskiiladuna waa toddoba kun sidoo kale waxaa sare u kacay galeyda ee laga beerto wadanka madaalkeeda waxaa la kala siisanayaa kow iyo toban kun oo shilin soomaaliya halka abuurka uu marayo laba iyo toban kun oo shilin soomaali ah dhegeystayaal aan dib idinkuga celiyay warka subaxnimo iyo cismaan cabdalla cismaan
aaday umahadsan tahay maryamo sheekh cabdi oo xubintaasi sarifkii iyo suuqyada nala socodsiinaysay bal ciyaaraha haddii aan eegnana kooxda kubadda cagta manchester united ayaa guullo soo laabashaa waxa ay markaasi oo islamarkaana ku dhibtootay ka gaadhay kooxda bratoyn oo ay markaasi ku qaabishay garoonka old trafford taas oo ay kaga badisay laba gool iyo gool red devils ayaana lagala hormaray gool uu markaasi qeybtii hore ka dhaliyey weeryahaankooda hore ee markaasi kasoo baxay kuliyadooda ee deni welpark la yidhaahdo oo daqiiqadii saddex iyo tobnaad kubad qasab ku dhaafiyey goolhaye dean henderson oo markii hore iska difaacay balse uu mar labaad ku celiyey manchester united ayaa qeybtii dambe si aada markaasi u dagaalantay waxaanay brighton oo inta badan difaac markaasi ku jirtay aweerar deg deg ah ay markaasi oo uu farsamadeeda lahaa bruno fernandes uu daqiiqadii lixdan iyo labaad gool u sarifay marcos rashford oo isagu markaasi goolhaye roberto sanches ninka la yidhaahdo ku qasbay inuu dabinta markaasi qaniino greenwood ayaana waxa uu dhammaadka ciyaarta oo ay toddoba daqiiqo ka harsan tahay goolka guusha u saxiixa manchester united oo sidoo kalena iska lumisay fursado ay goolal kale oo intaasi ka badan ku dhashan karaysay gaar ahaana greenwood oo goolahayaha markaasi la kortegay kubad islamarkaana iska khasaariyay ciyaartuna waxay sidaasi ugu soo gabagabooday laba gool iyo gool oo ay manchester guusha ku raacday halkaad weli warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa idaacadda isnaa muujada f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba megartis jowhar shabeellaha dhexe soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ugu yaraan konton qof ayaa ku geeriyootay daadad soo rogmaday iyo dhulka oo meelo go-ay dalka indoneesiya maalintii axadda roobab mahiigaano ah oo ayaa waxa ay khasaare lixaad leh u geysteen dadka deegaanka waxaana ugu sii daray biyo xireenada fatahay oo markaasi kumanaan guri oo ku yaala jasiiradaasi qaaday goobaha masiibadu ay markaasi ku habsatay waxay fidsan yihiin laga bilaabo jasiiradda velores ee bariga indonesia ilaa dalka ay markaasi looga yihiin ee timiro laste la yidhaahdo shaqaalaha gurmadka ayaana isku dayayay in ay iyagu markaasi helaan cid ka badbaaday waxaana saraakiishu ay sheegeen in dhimashadu intaa ka sii badan karto afar waaxood oo degmo hoos tagta iyo weliba toddoba tuulo ayaana dhibaatadu gaadhay ayuu yidhi afhayeen u hadlay wakaalada ka hortaga masiibooyinka oo la hadlay warfidiyeenku markan baarnay xogta ay soo direen kooxaha markaasi goobta gaaray waxaanu xaqiiqsanay in ay markaasi kow iyo afartan qof dhinteen toddoba iyo labaatan qofna weli la la-yahay sagaal kalena dhaawac ay yihiin iyaga xilligan hase ahaatee guddoomiye ku-xigeenka east flores agostinos ayaa waxa uu isagu markaasi qiyaasta uu bixiyey ku sheegay in dad gaaraya lixdan ku dhinteen degmadiisa tiradaasi weli may xaqiijinin dowladda dhexe ee induneesiya dadka dhintay badankood oo ah konton iyo shan ayaa markaasi ku dhintay tuulada lamaneela la yidhaahdo sidaasi ayuu sheegay isagoo oo la hadlayay wakaaladda wararka ee f b dad badan ayaa markaasi halkan ku dhintay oo dhulka oo markaasi go-ay iyo weliba daadad soo rogmaday isugu biireen ayuu hadalkiisa sii raaciyey saraakiisha temo lester ayaa iyaguna waxay sheegeen in kow iyo toban qof ay ku dhinteen daadad kusoo rogmaday magaalo madaxda dili waxaanu weli baaraynaa bay yidhaahdeen meelihii masiibadu ay markaasi iyadu markaa ku habsatay waxaana dadku loogu baaqayaa in ay kasii fogaadaan meelaha kale ee gododka dadkii ku dhaawacmay goobahaasi ayaa loo daadgureeyey tuulooyinka u dhowdhow ee aanay dhibaatadu markaasi gaarin iyo isbitaalada iyo xarumaha kale ee caafimaadka guud ahaan warkii subaxnimo saaxiibayaal oo aad kala socoteen idaacaddii snai mawjadda f m-ka siddeetan iyo toddoba dhibic toddobo ayaan intaas kusoo gabagabaynaya warka anigoo cusmaan cabdalla soo saaro idinla socodsiinayay farsamada zakintan mar kale ku kulmayna warkan kiisiciga waxaan idinku dhaafaynaa aniga iyo inta kala qayb gashayba sidaa iyo nabadgelya hadduu idiin dhaafa radio snai dot s o ayaad dib uga heli kartaan